العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا saaka waxaan isku dayaynaa adigu waa manduumo yaroo kooban afar iyo soddon baydaan kaba badnayn laakiin aada u nafci badan waxtarkeedu khaasatan ruuxa hadduu dabdiyu fahmo bal bidaaya inoo noqon doontaa kolley waa laba cisho un waxaan gelaynaaye insha allahu tacaala waqti hadduu saamaxo kolley anigu xaggayga kama fudaydsan maayo oo waan ku dadaali un duruuftu si kastaba ahatee inaan ilaaliyo xaggiina warmahaye manduumadana magaceeda marka dambe aan arki doonaa isaga ku magacaabi doono iyadoo nisbada culimmadu intooda badan aanay helin waxa ay tahay manduumat albayquni abyadeedna oo afar iyo soddon anwaacda kuga sugana waa adigu laba iyo soddon haddii laba la kala saarana afar iyo soddon bay noqon intuu matni ahaan uba sheegay anwaacda markaynu eegno laftigeed iyo matigeed iyo aad buu sahlan horta waa kitaab aadna loo sharxay oo aada loogu intifaacay khaasatan anigoo kale haddaan iskaba waramo fahamkii aan fahmay kolley walow dee sheekii aan ka aqrisayna uu amaan aana aqriyeyna uu qeyb kaba qaatay oo khaasatan usluubku u dhigayay iyo si uba sharxayay yar ay jirtay raqbo aan raqbaynayahna ay jirtay oon xaggan kolley raqbadaydu ay uba badnayd intifaacan nadmi ahaan ku intifaacay kolley waa wax ila socday buu ahaa inigaba hadhin oo ama fanigana bidaayo ahaa kolley waqti dadka qaar ay qariibsan karaan weeye labayo toddobaatankii bay ahayd saddex iyo soddon sanadood baaba imika lagaba joogaa magaalada dirdhaba sheekh dhowaan buu dhintay raximah llahu tacaala sheekh maxamed cali nuur cawl baa la odhanayo reer qabri taaruro ana caaliman oo ahaa magaalada socoto kuba yimi ayaa anu ana bidaayata dalab kuba sugan oo ibnu qaasim iyo riyaadkiibaa markaa noo socday camreed iyo ayaa culimadii markaa magaaladu khaasatan sheekii wax noo aqriyayay iyo qolooyin kale ayaa ka dalbay inuu kitaabkan u aqriyo duhur iyo casr inta udhexaysu aqriyayo meel adigu aqal buu ku aqriyayay waliba dadkii deganaa dee lagu qayilayay oo ay marka qaad kale soo qaata layska dee kale halkii la joogay intoodii badnayd badh ahaan mooyaane se sheekha waxnoo aqriyay isaguma qayilahaynba marka iyo dee sheekh kale oo imaka weli noolo isan sheekhyadaydii kaba mid aha sheekh axmed ibraahim laydha fiiq degan sheekh maxamed cali raximah llahu tacaala sanadan bu dhintay jigjigo kuba dhintay nacaalimana uu ahaa kolley funuun badanna yaqaanay kitaab buu haystay sharax imika qaaliban aan la helin oo nuqba isna lagu magacaabayo maaha nuqbahan xaafid oo nin nabhani la yidhaha lahaa oon ahayn nabhanigii soomaali taqaanay oo qaybaha horena aada sharaxa u badiya waxba kamuu tegahayn kolkol sida loo fadhiyo casar lagu aadaamayay iyadoo taas socotona weeye aniguna markii hore ismaan lahayn waad fahmaysaao manduumo yaroon haystay oo saddex manduumo mustalaxa iyo jazariyada ay ku wada taalo shin etoobiyana ansiistoo kale sheekh dee isaguna raggii sheekhadaa baan iska siiyo oo marka aan kitaabka haysano maad fahmi waad fahmi ismaan lahayn laakiin haddana dee waan xaadiri jira waan tegi jira anoon kitaab lahayn habeenkii marka la isu soo noqda waxaan arkayaa anoo wixii uu lahaa badankeedii xafdisan kale raggii markaa meesha joogay loo aqriyaya anigu maqsuud maan ahayn labaatana maan gaadhin waxaa laga yaabaa ruuxa dee anigaan ahayn oo halkii kasoo qaaday inaanu jirin dhammaantood intoodii wax dhintay iyo waxn walba markii dambena sheekh kale isna aada u caalim ahaa laakiin uslubkiisa tacliimta uu kaba dunoo sheekhan oo siuu dee hadalka u badinayo taa aan dabeecadiisa dersi aan ahayn sheekh bashir raxmat ullaahi caleyh ayaa markii dambena sharxan zarqaniyo taas noo raaciyay oo iyadna afar baan haynoo laba horta way dhintay nina ma ogin meelu kuba dambeeyey laga yaabaana cinaayo dee aniga un mooye inaanay uba yeelan markii dambe adugu bal bidaayaday ahayd oo kolley taas waxaana jirta uun kitaabku hadiyo goormee dee markaad fani bilaabanaysana dariiqa ugu fiicaneed lagu fahmi karaa waa matni mutuunta ka midood sugto asal ahaan ma haddaad kitaab weyn ka bilowdo oo hadalkiisu badan yahay cilmigaasi ma sugnaado waxbarashana lama gaadho man xafida almutuun xaasa alfunuun baaba yidhaaheen waa matni horta fanigaasoo dabdiso dee haddii sidii raggii hore ay yeeli jireen aad xifdidood xifdigiina faham raacisana way fiican tahay haddii kalena faham fiican aada u yeelato markaa wixii dambe aasaaskii baad haysataayo wixii dambe faniga ahaa ee kutubeed kaba aqrisatayna kii ayay dee noqonayaan si wixii lagu duldhisayay noqonayaan haddaan halkaa dariiqa lagu bilaabin oon mutuunta la dabdin oo fani kastaba dee mati kooban horta aanad hagaag uga dabdin markii dambena aanad ziyaadsan ilaa dee heer kaba gaadhayso ood kitaab hadalku badan yahay oo ama sare un aad kuba bilowdo waxa weya dariiqii uu kaa lumayaayo wax markaa ma dabdin kartid ee bal markaa waxa weeye waa matingan bal waxaan isku daynaa khaasatan dadka shubaantaan leehay waa wax yaroo kooban waa wax ruuxu dariiq isagoo socda oo aqriyi karo welibana aan mar keliya bilaabiba maalinba darsiga la aqriya inuu isku dayo ruuxu bal inuu xifdiyo oo uu qabto tan xifdigiina yaanu xifdi mujarada noqone bal faham raaco oo taas had iyo goorna dee bal markan qiraacada deg dega ay ujeedaan ee culimo waaweyn noqdeen culimadii hore mooyaane riwaayo un ujeedaan iyo sanad mooye marka kale waxaa lagu dadaali jiray si inagaba lahaa dee cashar iyo cadba waa la yaryaraysta inuu waxay say ay u xifdiyaan ay bay koobi jireen oo jaamica ibnu cabdilbar iyo jaamica kale uu leeyahay aljaamic liakhlaaq araawi o adaab samic kutub iyadna baabkan qayimkuba aho uu ninkay sanada wada dhinteen khadib xaafidkaasi leeyahay na xaafid almashriqa na xaafid almaqrib iyo waxyaalahii noo soo noqliya nuqul balasii raggan xufaada ahaa ay xifdiga kuba gaadheenoo waxaa kuba sugan ibnu culay oo kale inuu yihi kuntu asmacu min ayuba khamsata axaadiisa waida araada an yuxaditanii biaktara min dalik lam arqabhu ama lam uridhu waxaan ayub kaba maqli jiray m ayub kaba maqli jiray shan xadiis waa ismaaciil ibnu colayaa leh hadduu doono inuu intaa igaba badiyo maan dooni jirin oo anaan raqbaba u lahayn muxuu doonayaa intan inuu fahmo xifdiyo dabdiyo oo kale waxaa kaloo kuba sugan kutubtaas sufyaan iyagoo kaba soo naqinaya inuu yihi kuntu aati lacmasha wamansuuran fa asmacu arbacata axaadiisa khamsata axaadiisa uma ansarif karaahata an taksura watafallat macnaa mansuur iyo acmashiya baan u imanayo waxaan kaba maqlayay afar xadiis shan xadiiso waan iskaga tegayay anigoo ka baqanaya inta igu badnaatay inay kaba baxsato waxba kama fahmin marartu laadrisi cibaaradeeni ay odhanayaynba shacbay kaba soo naqliyeen yihi kuntu aati qataata fa asmacu minhu xadiiseyn uma yaqulu aziiduka fa aqulu la macnaa qataadaan u imanayo laba xadiis baan kaba maqlayo markaasu odhanayay ma ku kordhiyaayo may baan odhanayay wuxuun dee taasna ujeedadiisa sidaas si ay u xifdiyaan horta una sugaan oo waxay uba dabdiyaan oo dee zuhrina waxay kaba soo naqliyeen ala man daha man araada alcilma jumlatan man man dalaba alcilma jumlatan faatahu jumla inamaa yudraku lcilmu yudraku lcilmu xadiisun xadiisaan oo cilmiga waxaa lagu gaadhaa xadiis iyo laba xadiis iyo waa cilmigii la doonaya in la dabdiyo la fahmo la sugo ee macaaga noqdo wakti kastaba ee noqon maalinta dhamayso qaradkoodna muhin gaayada kitaabka gaadhe faham iyo dabdi buu ahaa macmar iyana taas baa kuba sugan aqwaalo bal marka waxa weeye aan u cinaayoona horta mutunta inaan dabdino fahmno khaasatan dadka dee awooda lehee markaas kolley wixii loo jeesta waa la karayaa shubaanta inay isku dayaan bal xifdi laakiin faham laba socdo taas ay iskuba dayaan oo bal wixii la fahmo beryii horena waxaa jiri jirto kolley uslub dee soomaali ahayd wax wada raacasho la idhaayo marka kitaabkii laga baxo majmuucaad loo raacan jiray maanta kolley iyada dee uslubkii iyo dariiqadii wax lagu aqrisan jirayna maba jirto lama garanayo way nagaba luntay arrin kalena way jirtaayo dadku dad dee mutafariqiin oo meel wada joogo masjid wada joogo taas bay ahayd oo hawshoodu taa tahay imaka hawlihii baa badan oo nin shaqaynaya iyo nin ardaya iyo nin waxu cid isu iman kartaa ma jirto laakiin haddana waxaa muhiima ruux hadduu dee bal saaxib kale yeyeesho oo mudaakeradii ahlu cilmigii bal hab ay kuwa mudaakaroon jirin or cilmiga ay ku dabdin jireen aynu isku yardayn oo taasi maxay ahayd waqtiyay kulmayeen xadiidkii hadday xifdi tahay haddii kale ama culumtii kale wax mudaakaro la idha ay kaba cabiri jireen bay laba iman jireen waa iyagoo kaba soo qaad almudaakara maca nafsina way jirtay almudaakara maca alkhayr maca alasxaab kol kolna almudaakara dee maca alaqraan iyo ciddii kale culimada ay laba kulmayeen in darsiga wada aqrisanayna laakiin hababkoodii maxaa kaba mid ahaa iyagoo wixii axaadiis ahaa ama cilmi ahaayay dee markaa maqleen ama waqtiga ay maqleen isweydiiyo oo isxusuusiyo oo ama xagga axaadiis oo kale ninba abwaabtaabay isticmaali jireen matalan baabu dahaaray odhan jireen maxaa axaadiise aan dee kaba dhiganay ama aad kaba maqashay oo waa la xusuusanaya kitaabkii waa u laaban yahay baabkii bay sheegayaan wixii ay maqleen oo kale markaas ama saasay kuba wadayeen kol kol xadiidkii baa mid sheegaya oo sanadkiisii baa keenaya ama sanadkii baa xadiidkii kii kale keenaya bal markaa habba aan iskuba yardegi karno wayo ruuxu ama maca nafsi ama ruux keliya oo waqtiga intay kulmaan oo kale bal xadiis baad aqrisanaysa imika buluq baaba inoo socda baab isaalat najaasa ba inoogu dambaysa oo kale marka horta casharkii si fiican loo aqriye loo dabdiye kitaabkii loogaba dabdiyo iyadoo kitaabkii layskuba laabo arrintu siday faham u noqoto siday dabdi u noqoto laysba weydiyo ruuxu uu naftiisii xusuusto wixii axaadiisa xataa ayaan u xifdiin ee laakiin uu fahmo wixii kuba jiray xadiidkaas muxuu kaba darajadiisii iyo ciddii warisay iyo haddana wixii bal madmuunkiisaa kulansaday iyo masaa-ishii lagaba qaadanayay haddii taas oo kale isweydiin ay u noqoto waxaa la arkaa saacadda ay taa ka wada hadlayaan ee wixii ay ama wada xifdiyayaan saasoo kale ay ku wada fahmayaan istidkaarka ay laba imanayaan inuu saacaad badan oo duruus ay dhegaysteen ama ay isha mariyeen noqdee bal adigu qaradku yaanu inaga noqono laqbada in la dabdiyo waayo beryahan dambe taasay noqotay hamigu inuu noqdo gaayada kitaabka hamigu waan akristay kitaabkii ayaama laguma dhameeyo arrintan ay noqoto ruuxu laqbada inuu cinayoodo laqbana macno ma laha laqbada ruuxu waa baran karaa laakiin waa fahamkii iyo dabdigii iyo itqaankii bal taas bay kolleyna markaa laba cisho hadday tahay abyaaddu ma banaanto dee si aan u yar fahamno bal dadka dabdinayana aan waqti usiino n markaa afar bayt shan bayt kama badinayno weliba meelo qaarkood dee hadduu hadalku yar koordho way kaba yaraanaysaa aan isku yar dayno bal ruuxu inuu naftiisii ama cid kaloo saaxiiba uu la yar raacdo ay markaa habkaa kalena isticmaalaan markay casharkii iskaba laabaan bal wixii isweydiiyaan hadday noqoto dee cilmi fanni kastaba taas waa mudaakaradaasoo waa hab ay la iman jireen culimadii hore kol kol say u fadhiyaan dee cishaa cishaa intay fadhiisaan subax loogu aadaami jiray say taa uba wadaan iyagoon markaa xataa kutubtii hore oo laakiin fahamkoodii iyo dabdigoodii iyo itqaankoodii waxay adeegsanayaan ay ku mudaakaroonayaan ay tahay naadimku wuxuu uhi raximah اllahu tacaala abda-u bاlxamdi musaliya calى muxamadi khayri nabiyi ursila ودي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أبدأ وانبلابيا بالحمد حمد إلهي كحمد أيوه مشي قلنا لكن وحمى على أمو إله باله حمد إله بانكو حمد أيوه ما هذه إيا أمان إيا حمد أن ربك حمد أيام كبلابيا نظم أيام إيا كتاب أيام مصليا حالا هاي متكو صلي أيام calaa muxamedin muxamed aan ku saliyayo anigoo nebi muxamed kuba saliyaya muxamedkaasi oo ahaa khayri nebiyin nebi kii ugu khayr badnaa nebigaasoo ursila la diray kolley wasfigii nubuwadiiyo risaaladii buu israaciyey axaadiista qaarna waaba tan xadiidkii ducadan dee markaa ruuxu seexanayo kuba timee saxiixayn ee bara ibnu caazib warinayay wabinabiyika aladii arsalta oo labadii wasfo ay ku kulmaayeen bal maruu doonay uu markuu dabdinayu yihi wabirasuulika aladii arsalta rasuulku waa u diiday wuu hi maydhab wabinabiyika aladii arsalta bal haddaba nebikii ugu khayr badnaa ahaa nebigaasoo ursila aliftani waa alif kolley xaggan rawiga iyo nadmiga kaba timo alif alidlaaq ay yidhaahaan waxa weeyaan aliftu maha alif tasniya ma jirta waa ficilku ursila un weeye waxa keenaya nadmigan baa tan keenay ama kaafiyada xarafkeedan jiid adigu bal markaas waxay alif alidlaaq ay kuba magacaabaan xagga abda-u waan bilaabayaa oo waxaan ku bilaabayaa manduumadaydan nadmigan aan doonayo inaan nadmiyo cilmiga xadiiska bilxamdi xamdi aan rabbi ku xamdiayo ku aan ma ismahadinayo isagoon ku ammaanayo dee waxa weeyaan kamaalkiisi mudlaqa ahaa musaliyan xaalan ahay mid ku saliyaya calaa muxamedin muxamed aan ku saliyayo muxamedkii khayri nebiyin nebikii ugu khayr badnaaha nebigaasoo ursila la diro dee adigu bal manduumadiisi xamdigiiyo salaadiibu ku bilaabay waa suurtagal waayo ma taala halkani inuu naadimku dee af ahaana bisinkii uu laba yimi oo bilowga halkani badi idaafi iyo bisinku uu kaba horeeyey dee mana nadmisa shaadibiyo ay bisinka u nadmiyeen inta badan adigu waa suurtagal inaan dee laba imanna adigu oo horta qoraal ahaan kula imanna waa suurtagale bal waxaan ku bilaabayaa xamdi anigoo rasuulka kuba saliyaya markaa wuxu uhi wadiitani ishaaraduna bal haddii dee qaaliban ruuxu markuu ama dee asal ahaanba wax uu doonayo inuu ama alifo ama wax horta waxaa ka horeysa nadmintii ama qoraalkii dee khudadii uu ku soconayay iyo macluumaadkii uu islahaa sheeg oo uu soo xaadirsado u urursan baa jirta haddii aanay dee dihni ahaan ugu urursan dihni ahaan ugu urursan oo waxaani maha dee irtijaal uu iskalaba imanayo isagoon taasi jirin marka bal haddii ay labadan bayd ay ka horeeyeen manduumada inteeda kaloo dee sida daahirka ah uu kuba bilaabay waxaan uu ishaarayaa ishaaradu inta badan waxaa asala wax maxsuusa in la ishaaro wax dee la arkayo ama maxsuusa farta in laguma fiiqo waxana waa wax macno ah oo wax muuqda maaha laakiin marki uu dee wixii xaadirsaday ee wax agtiisa diinigiisa ku diyaara ay ahaayeen ayuu kaba dhigay wax maxsuus oo kaleo ishaaradu markaa waxay unoqonaysaa waa waxaan dihnigiisa kuba sugan ee macluumaadkuu doonayay inuu nadmigan inoogu soo gudbiyo taasba weye haddii laba yidhaaho inta kaleu dejiyo tan marka dambe uu raaciyeynaa iyada dee ishaaradu wax maxsuusay noqonba walo bacdigood qolooyinka meelahaan kaba hadlaa ama dee uma jeedo fanigan un iyo kitaabkan ee markay dee ishaarada caynkan iyo waxyaalaha alfaada ah ay dhahaan laftigu kol hadii la yidhiba waa go-ayo markaa dee maxsuus maayo kolle waxay noqonaysaa ishaaradu wax macnawiya laakiin dee qaaliban waa wax qoran oo waa dhici kartaa wax maxsuusa inay noqoto ewadiitani macnaha bal waa ishaara ilaa maa fii dihni ee uu dee urursaday uu inoo soo gudbinayo imaka manduumadan macnaheedii ah ciddatun tiro weeye waa wax adigu bal markaa tiro cadad weeye min aqsaami alxadiidi xadiidka qaybihiisii ka mid ah waa tiro xadiidka qaybihiisii ka mid ah horta xadiidka guud ahaan labay u kala saaraano alxadiidu cilmu lxadiidi riwaayatan iyo cilmu lxadiidi diraaya in cilmu lxadiidi diraayana waa cilmigan musalaxana laba yidhaaho waa cilmigan mawduuciisa uu yahay ruuxan wax warinaya iyo waxa la warinayay macnaha iyadoo weliba jaanibka laga eegaya ay tahay xagga aqbalka la aqbalayo ama raawiga ha noqdo ama marwiya ama celinta la celinayo waa cilmu musalax mawduuciisna waa taa waa cilmigan laga baxseeyo lagaga hadlayo raawiga iyo axwaashiisa lagaga hadlayo xadiidka iyo axwaashiisan keenaysa ama qabuul ama qabuul la-aan taas baa cilmulxadiidi diraaya laydha de cilmigo markaa faa'iidadiisa weyne ama maqsuudka laga leeyahayna waa in la garto wixii la aqbalayay iyo wixii aan la aqbalayn la kala sooco xadiidkii maqbuulka iyo xadiidkaan maqbuulka ahayn taas weeye waa dee faa'iidata ugu muhiimsan ama cilmu lxadiidi riwaayatan waa cilmigan lagu baxtayay rasuulkii ilaahay hadalkiisii wuxuu yidhi wuxuu sameeyey wixii uu sugay aqwaashii rasuulka iyo afcaashiisa iyo taqriiraadkiisa mawduuciisa iyo waxa laga hadlayo waa cilmigan kutubta axaadiisaynu aqrisanayna inooguba sugan kaasna cilmu xadiidi riwaayatan baa la yidhaah mid markaas mawduuciisa ah ama wuxuu ka hadlayaa raawiga iyo axwaashiisa oo ruwaadii baa laga hadli koodii la aqbalayay shuruuddii lagu aqbalayay kii la celinayay wixii celintiisa keenay axaadiistii baa laga hadlayaa bal kii dee isagu markaa ama la xujaysanayay ama lagu camalfalaye la aqbalayo dee sifaadka uu leeyahay ka isagu la celinayo dee sifaadka sababteed looga celinayo umuuraadka laga hadlaya waa mustalax ama diraaya waana kan ay kuba tacalluqsan tahay beriye qaarkoodna marka cilmi xadiid la idlaaqay waxay odhan jireen kaasuu kuba dhaca walow dee malaa waqtiga cilmigu badnaa ee aadna loogu cinaayonayay ahayd ee markan uu iska dee uu noqday shay dee uu shibha macduumba ah waxaa la arday insiraafku cilmi xadiid marka la yidhaha kan kale ayuu kuba dhacaya laakiin had iyo goor kutubtii bay odhan jireen marka la idlaaqo kaasaa loo jeedaa oo uu kuba dhacaayo laakiin taasi waa biictibaari maa fii zamanihim taas ayuun bay ahayd bal imika ka laga hadlayaana waa kaa mustalaxa haddaba wuxuu uhi waa ciddatun waa tiro ama cadad de cadadkaasi marka la eego haddaan anwaacda eegno waa ka sodomeeyo ayuu inoo gaadhsiin doonaa min aqsaami lxadiidi xadiidka qaybihiisii ka mida horta qaybaha xadiidkana saddexun baabay u qaybiyaan oo de waa xadiida saxiixa iyo xadiid xasana iyo xadiida daciifa saddexaasay uqaybiyaan oo saddexaas u qaybihiisa guud ahaan noqdaa sheekhu laakiin markaa wuxuu gaba jeedaa waa qaybahaasaa sii kala baxbaxa noociyay yeeshaan oo daciifkii oo kale anwaac badan buu yeelanayaa barhkood aan kitaabka ku arki doono dee markay qismada caqligaa wadana ay cadad badan sheegaan walow inta ka magacaabani ay markaa ay aada uga yartay intaas saxiixii waa la waa la qaybiyaa xasankii waa la qaybiyaa markaa waa anwaac hoos gelaysa saddexdan qaybood ee waaweyn tu uga jeedaana taa weeye ama iyada qaybuhu waxa weeye waxa kama bataan dee saddexaas weya walaktaruuna qasamuu kula sunan ilaa صaxiixi وضaciifi xasan halfiyada suyuudi oo kale hadalka beytka naftiisa wax ku dhow waxa laha ciraaqi oo la arko de adigu de istibdaado waa jiraayo wa ahlu hada الshani qasamuu marka hadi sunan ilaa صaxiixi وضaciifi xasan cibaaradiisi bal marka waxa weeye cibaaraday ku kala dunaayeen midna wuxuu ka dhigay ahluxadiidka o dhan midna intoodii badnayd oo inta badanna qolooyin aan صaxiixa iyo xasanka kala soocin baa jira kol hadday wada maqbuul yihiin oo wada xujaysanayo israaciya oo markaa xadiidkii laba unu qaybiya saxiix iyo daciif uba qaybiya oo dee markaa kutubtan xataa dee imika saxiix iyo daciif albaani ukala saaro oo kale dee saxiix iyo xasan bay kulansanaysaa oo saxiix abi daawud kama dhigna abi daawud saxiixiisun saxiixu jaamicna saxiixiisun xasan iyo saxiixbo adigu waa isticmaal ahaan ama waa socdu taa laguma socday oo kale oo labunba ukala saareen bal haddaba in waxa kale badan ee aan arki doono ama dee kitaabka inta kusugana ka badani waa qaybo hoos gelaya saddexdaa qaybood ee waaweyn bal markaa aqsaamta nadka u wadaa waa bimacna alanwaac imaka halkan wadiitani ciddatun tira weeye macnaa cadad weeye min aqsaam alxadiidi xadiidka qaybihiisii kaba mida wa kullu waaxidin mid kasta oo qaybaha ama anwaacdaa ka midi ataa ay fi nadmi wey ataa waa yimi oo wuu imanayaa weyo wuu inoo iman fi nadmi nadmigan ayuu kuba imanayaa waxaddahu wa maca xaddihi oo xaddiisii iyadoo laba socoto xaddu shay waa waxa shayga ka sooca keyrkii waa tacriifkiisii kollayna dee waxay shardiyaan xuduudda iyo qaybaheeda iyo ka hadalkeedu waa cilmi ay mandiq kaba waxay mandiq kaba qaateen dee usul ha badsadeen meelaha kalena ha kuba sugnaadeen markay tacriifinayaane laakiin xadday yidhaahaan waa inuu jaamic noqdo maanica waa markuu xad dhan yahay oo macnuhu waxa weeyaan waxaan la xadaynayo qaybihii uu lahaa horta waa inaanu waxba ka tegayno wada kulansanayo waxa weeyaan welibana oo markaa isaga qaybihiisi aanay wax ka baxayn oo maanicna uu yo wax kaloon iyagii kaba mid ahayd dee inay cibaaradan cibaaro fatooda intay tahay wax kala soo geli karaan oo wixii la xadaynaya ahayna meesha ay jirto qaybihiisina uu kulansanayo wax kale oo dee aanay waxba ka baxayn wax kaloo isaga ka mid ahayn waxaan maxduudkiina aanu soo gelin markaasay mudarid muncakisanay idhaahaan jaamic maanicana waa xadda markay sheegayaan waana xadda dee saxiixa ah wixii kale xad naaqisay noqon bal markaa waxa weeye wuxuu leeyahay markaa inay hadalkii ma badinayo waana kitaab kooban oo bidaayo loogu talagalaye qaybaha uu kitaabka ku sheegi doono mid kasta markuu magaciisa sheego tacriifkiisii ka soocaya kuwa kale lagu garanayay ayuu sheegi doonaa waa inta badan waayo barhkood tacriifkii dhabtaha ma sheegin misaal uu dhigtay unbuu kaga kaaftoomay tacriifkii oo markuu mucancanka ka hadlayo mucancanun kacan saciid cakaran buu yidhi waa mihaaluun ee maaha tacriif wixii maaha tacriifkiisii oo markaa misaalkiisii buu kaga kaaftoomay taa xaddiisii ama tacriifkiisii ee laakiin aqlabkooda waa inoo tacriifin doonaa uu inoo xadayn doonaa wuxuu la iman doonaa waxay markaa lagaga garto lagaga sooco kuwii kale lagaga sooco markaa xaddu waa taas waanay nasbisan tahay wa kullu waaxidin mid kasta oo qaybaha kitaabka ku iman doona ka midi ataa waa yimi oo macnaa uu iman weeyaanoo nadmigan buu ku imanayaa waxaddahu wa maca xaddihi iyadoo xaddiisa ay la socoto tacriifkiisii uu wato wixii ka soocayay kuwa kale ay laba socdaan ee tacriifkiisa ahaa taas buu yihi bal awaluha صaxiixu wahwa matasal isnaaduhu walam yashid ama yushad yashud aw yucal yarwihi cadlun daabidun can milihi muctamadun fii dabdihi wa naqlihi bal aqsaamtii waxaa nidhi horta waaweynadu waa saxiix iyo xasan iyo daciif dee waxa ugu mudanee ugu horeeyaane loogu horreysiiyaano waa saxiixii isagii buu halkan inoogaba bilaabaya waxyaalaha kalen arki doonaa waa anwaac kuwanun hoos imanaysa taas bay noqon ama ka wada dhaxaysa uunoo wada mid kastaba lagu sifayn karo ama barhkood u khaasa taas awaluhaa markaa wuxuu ihi haddaba aqsaamtaa kii ugu horeeyey asaxiixu waa ka saxiixa xadiidka saxiixa weeye waa xadiidkay guud ahaan marka la eego afraadda qaarkood waa isku khilaafayaan oo talow shardigii ma la helay mise lama helin baa imanaysa laakiin inuu dee xadiidka shuruudda kulansaday uu yahay ka saxiixa guud ahaan waa waxay iskuma waafaqsan yihiin dee intoodii badnayd ay isla meel dhigeen kaas weeye ka imika uu ujeeda waa saxiix lidaati awaluhaa ka ugu horeeya asaxiixu saxiixii weeye saxiixi muxuu yahay isagaa inoo tacriifinaya ama shuruuddii iyo wixii uu lahaa inoo sheegayo wuxuu uhi wahuwa xadiidka saxiixi ihi maa xadiis weeye itasala uu xidhiidhay isnaaduhu isnaadkiisa uu xidhiidhay walam yashudda ama yashida shadda yashuddu iyo shadda yashiddu labadaba markaa aan shaadoobin aw yucal ay walam yucalla aan la cilayn oo cilla aani gelin laqbadan salaacinaya kaasoo yarwiihi uu warinayo cadlun ruux cadaalad ay ku sifoobay oo cadligu warin cadligaasoo daabidun daabida ruux waxqabasho xifdi iyo dabdi leh ama dabdi sadri ha noqdo ama dabdi kitaab ee adigu wax dabdiyo axaadiisa dabdinaya uu warinayo welibana can milihi mid isaga lamid oo isna dee cadli ah daabidna ah kaba warinayo ilaa dee sanadkiisa kuba dhammaanayo daabitkaasoo muctamadun mid la ictimaadsado ah kolley baydki shuruuddii way dhan tahaybe intaa hore kuba dhante laakiin mid lagu kalsoon yahay la ictimaadsanayo oo loo ictimaadsanayo fii dabdihi lagu kalsoon yahay dabdigiisa la ictimaadsan oo dabdigiisii bal markaa hadday de dabdi laaba ay tahay iyo wa naqlihi warintiisa uu wixii bal waxa weeyaan naqlinayo ama kitaabkiisa kaba soo naqlinayo kaba warinayo ruux lagu kalsoon yahay oo la iskuba haleeya adigoo la ictimaadsanayaan bal halkan xadiidkii saxiixa ahaa ayuu inoogaba sheegay waxaana matniga inoogu labada baan ku laabmi doonaa bal se laqda loo dabdiyo laakiin fahamku maqsudku fahma inoo noqdo dabdin dhabana aan dabdino waxa weeyaan waxa uu yahay xadiidka saxiixa shan shardi buu imika u sheegay oo xadiidka saxiixi waa xadiidka shan shardi laga helo saxiix halkana waa saxiix lidaati ama saxiix ligayri hadduu yahay iyada taas waa kalam kale waa xadiidkii saxiixa ahaa ee marka la idhaha saxiixna uu kuba dhacaye sixadu ay xaggiisa ka timee wax kaloo xoogeeyey aanay ugaba iman sixadu ayuu shan shardiya markaa shanta hore shantii muxuu yihi xadiidkaas sanadkiisa waa inuu xidhiidho bal hadda waxba imi kol haddaan bidaayo kuba suganay ma kala farqayne sanad iyo isnaadi macnaa haddii la idhaah waa sanad iyo haddii la idhaah waa isnaad iyo haddii la idhaah waa ruwaadi iyo haddii la idhaha rijaashii xadiidkoo dee rag un loogama jeedo ruwaad baa looga jeedaa dumarna way gelayaani intaba waxaa looga jeedaa uun dadkan kala warinaya xadiidkie midba mid uu ka maqlaye kasoo gudbinayo bal matalan haddaan bukhaari oo kale xadiidka soo qaadano bukhaari rasuulkii lama kulmin salawaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabadiisii ridwaan ullaahi tacaala caleyhimna lamu kulmin oo taasna lamu kulmin taabiciintiina lamu kulmin iyagana ridwaan ullaahi tacaala caleyhim sheekhadiisa ragga ugu waaweynaa waa rag aan badnayn oo waa kuwa akaabirta sheekhadiisa oo wixii taabiciinta laba kulmay waa rag ugu waaweyn sheekhadiisa dabaqada koobaada waliba ma badna axaadiisa uu taa dariiqooda sidaa uu kuba wariyo taabici isaga sheekhiisa uu taabici ka warinaya taabicina saxaabi ka warinayana waa axaadiis kooban ee ragga badankoodu dee isagu wax kaba qaatay waa dadka atbaacu taabiciin iyaguna lasii kulmay bay ahaayeen bal markaa taasi waxa weya xadiidkii kol haddii aanu rasuulkii la kulmin saxaabadii dee rasuulkii kamau maqlin oo cid baa udhaxaysa ciddan haddaba xadiidka markuu isagu warinayo ilaa rasuulkii dadkan udhaxeeye midba mid kaba wariyey waa sheekhiisii laga bilaabo sheekhiisa sheekhiisii uu kuba xigo isaga kii kale kuba xigo saxaabigii la gaadhayo rasuulkii taas ayaa sanadna lagu magacaabaa isnaadna lagu maga waayo tafriiq kol wax la yar kale farqiga jirta taa maanta uma jeedno maanta isnaadna waa lagu idlaaqa sanadna waa lagu idlaaqa waayo kol kol bay kala farqiyaan kolna midka kaleba kale halkiisay dhigaan rijaasha xadiidka iyo ruwaadiisi iyo iyagun bay noqon silsiladii ru taasun bay noqon macnuu markaa waxa weeyaan xadiidkan sanadkiisu waa inuu xidhiidho waxay tahay dadkii ka xadiidkan warinayey ee kala warinayay dhammaan waa inay wada joogaan oo cidi aanay ka maqlahayn mid kastaaba ninkii uu ka maqlay xadiidka sin la hayo oo ay joogtay ilaa rasuulkii ilaahay aan kaba gaadhayno ruux meeshaa ka dhacay aanu jirin taas baa itisaalu sanad la yidhaaha oo matalan bukhaari markuu sheekhiisii uu ka maqlay xadiidkii joogo sheekhaasna ninkii kale uu kaba maqlay uu joogo ninkaasi haddii uu isna kii kale uu kaba sii maqlay kaasna kii kale uu kaba sii maqlay ilaa u dee saxaabigii aan gaadhayn oo rasuulkii ilaahay isagana kaba maqlay waxba bal markaa adigu saxaabigii aan gaadhayno isaga marasila saxaabita kolle darar ma keenayse waxay noqonaysaa sanadkaasi waa xidhiidhsan yahay laakiin haddii ruux meeshii ka baxay oo uu ka maqan yahay oo laba ruux ay isku xigaan oo midkoodka kale aanu ka maqlin xadiidkan sanadka ma xidhiidhin markaa shardiga koowaad horta waa ina silsila dadka ay wada joogaan oo xadiidka sanadkiisi uu taxan yahay oo uu xidhiidhsan yahay oo la wada hayo ciddii xadiidkan warinaysay kaasi waa mid waa shardigii koowaad shardiga labaad ee uu inoo dhigtay waxa weeye waa inaanu shaad noqon shaadku kitaabku meel kale haddii la idhaha inoogu iman doonaa laakiin tay ku tacriifiyaan waxa weeyaanun waa raawigu oo dee hadda lagu kalsoonaa weeye maaha raawi daciif oo marka horeba dacifkiisa looga tegay maaha waa raawigii dee isaga maqbuulka ahaa rijaala saxiixa ma xasan noqonayay oo ku khilaafa cid ka mudan isaga xadiidkii oo mukhaalafatu raawi liman huwa awsaqu minhu ama liman huwa awlaa minhu ayay shuduud riwaayadiisi yidhahd matalan xadiis baa la warinayaa nin ruwaadiisii kamida ayaa raggiina waa rag dee cuduul ah oo dabdiba le laakiin nin ruwaadiisii kamida ayaa xadiidka sidii u warinayay iyo sidii dadka kale ay kuba wariyeen ay kala duwan yihin oo iskhilaafsan yihin haddii aan isu geyn karno on jamcin karno labadoodii waan ku wada camal falnaa dhib ma laha way is-anfiyayaan kan ku wariyay haddaan qaadana waxaa ka dhalanaysa tii kale inaan kaba tagno sida qolada kale ku wariyeen haddaan qaadana tiis inan kaba tagno marka haddii dadka kale xadiidkan ay wadaagsadeen ee ku khilaafsani ay isaga ama xag tiro ay ka badan yihiin waayo nin iyo laba dee xifdigii labada ay ninkaa la tuhmayaayo markaa labadii inay xifdiyeen baa kaga awleysan ka tiro badan yihiin ama xataa yaani ka tiro badnaaneen ninka kale uu ka itqaan iyo xifdi badan yahay riwaayadiisi waxaa lagu magacaabaya isagoo hadda ninkii nin siqaba ahaa ayaa waxaa la odhanaya waa shaad o macnaha waa laga tegayaayo laguma camal falayo haddaba xadiidku si uu saxiixu noqdo waa inaanu markaa shuduud gelin sanadkana waa galaamata gala way inoo dambaysaa taa iminka shuduud kama hadlayne laakiin tacriifkiisii baa tan aho waa raawigi oo cid ka mudan kuba khilaafa xadiidka raawigii maqbuulka ah oo cid ka mudan kuba khilaafa haddaba shuduudkaasi waa inaanu gelin taas aw yucal aan la cilayn oo tanna waa wax adigu xadiidkii waxyeelaya sixadiisii dhaawacaya oo cilaha ciladna way inoo dambaysaaye waa inaana koga iman had iyo goor ciladu waxay ku timaadaa dadka lagu kalsoon yahay axaadiistooda oo in de markaasi waa bashar baa la yahayo kol ilow bay ugaba iman oo kol waham iyo qalad ka dhacay ismoodsiin bay ugaba imane waxa weeyaan waa inta badan waa axaadiisan daahirkooda uu yahay kuwa la aqbalayo ayaa marka la tatabuco lagu ogaadaa wax xadiidka aqbalkiisii manceeya bal qaybana waan arki doonaaye waa inaanay ku imanuun wax xadiidkii lagu cileeyo oo sixadiisii hor joogsadana waa inaanay dhicin oo iyadna matniga iyo sanadkaba way gelaysaa waa la saddex shardi taas bal markaa waa shardiga hore muxuu yahay itisaalu sanad sanadku waa inuu xidhiidho cid aanay meeshii kaba bixin shardiga labaad waa cadamu shuduud waa inaanay shuduud gelin oo macnaha taas shardiga saddexaadna waa cadamu lcilla cillo xadiidka waxay yeelaysa cilladu waa inay qaadixa noqoto kol kol baana cilladu ay jirtaa laakiin aanay muasiro ahayn ee cillo qaadixiya waa inuu wax dhaawacdo sixada xadiidka aqbalkiisa mancida inta badanna dee had iyo goor waham ruux kaba dhacay kaba imanaysaa bal taasi waa inaanay noqon maxaa uu inoo sheegay dadkii warinayaa lagu laamayaa kuwan warinaya markii hore nidhi waa inay wada joogaan bal horta asxaabtii rasuulka gees baan iskaba dhigaynaayoo saxaabadu waa wada cuduul oo ilaah baa tacdiiliya subxaanahu watacaala bal markaa iyaga cadaaladoodii waxba ma baxsiyayno lama baadhayo dadkii aan iyaga ahayn ayaa maxaa loo baahan yahay rawigani waa inuu cadli noqdo cadaaladi ay u sugnaato cadaaladana waxay ka dhiganta horta ruuxaasi waa inuu muslim yahay waa inuu baaliq yahay marka le uu dad u gudbinayo weeye warinayo haddii marka hore uu baranayo isagoon baaliq ahayn wixii waa xifdihi karaa dabdin karaa beriga dambena waa laga warin karaaye laakiin waa marka hore marka dambe uu warinayo isaga cinda aladaa baaliq waa inu yahy caaqilna waa inuu yahay de ruux waalanna waxba lagama qaadanayo waxna ma dabdinaye weliba intaasun maaha intan waa awsaaf iska caamee waa inuu fisqi ka nabad qaliyo wax fisqi keena fisqiguna dee ruuxu hadduu dembi weyn kuba dhacayo onu ka toobad keenin dembi weyn kuba dhaco onu ka toobad keenin faasiq buu noqonaya ruuxaas kalsooni ma jirto lagu kalsoonaan karaa hadduu dembi yarbe laakiin uu caado ka dhigto joogto oo fisqiga waxay dhahaan ma dee waa irtikaabu kabiira aw israarun calaa sagiira ama sagiira la daa'ima yuu joogto ula imanaya waayo laa sagiirata maca israar oo iyadiibaa kabiire isu rogaysa aanu jirin adugu bal waa inuu fisqina ka nabad galo fisqigu waxyaalahaasu kaba yimaada weliba waxay raaciyaan waxyaalaha ruuxa sharaftiisa dhaawacaya ee muru'adiisa waxyeelaya taasna waa inuu ka badbaado muru'adana waxaabay ku tacriifiyaan takhaluqu lmari bikhuliqi amhaali waa wax isbedbedela qarniyadan isbedelaya isla bedela manaadiqda lagu kala noolaya isla bedele laakiin kolba dadka dee fiican ee isaga amtaashiisa dhaqanka fiican iyo usl marka iyo akhlaaqda fiican ay leeyihiin iyo caadada fiican ay leeyihiin iyo waxyaalaha caynkaasa ruuxii waa inuu ku sifoobo oo dee taa ilaaliyo marka kolley taasi daabit dee caama shahaadaduna way eegaano culimada kutubta fiqiga abwaab shahaadaad bay kaba hadlaan barhkood dee waxyaalo badan bay sheegaano majliskan oo kale la fadhiyo nin dee aan hagaag u fadhiisan lugta kala bixiyo kale ka dhigan murua inaanay taasi ayna muruada jabinaysa oo kale shaadidii oo kale muwaafaqaadkiisa oo kale wuxuu kaba dhiga dee wax isyar bedelayay wadankoodii isagu reer orobay ahayno andaris buu ahaayo dee ninku haddii uu isagoon cumaamadii saarneen ninkii ahlu cilmiga ahay un koofiyad gashanayn uu suuqyada iska socday iyaga agtooda wax dhibaataa may jirin oo layskuma qoonsanahayn oo dadkana cadadoodii iyo dhaqankoodii taasi wax ay markaa kaga dunayd may jirin laakiin wuxu uhi haddii sharqiga loo soo kaco sharqal dee islaamka la soo gaadho oo kale iyaga dee arrintooda waxay ahayd madaxa qarinteeda oo kale oo agtooda muru ay ahayd oo ruuxii dee ahlu cilmiga saa dariiqyada kuwa marayay waa nin markaa wax dee ahlu cilmiga qoonsadaan ama dadkiiba ay qoonsadaan laba yimi oo muruucadii jebinaysaba calaa kuli xaalin waa umuuro isbedbedeli karto kol xerfadiisay kaba iman kartaa usluubka uu dhaqmaya kaba iman kartaayo de waxaabay ka ku dareen meel aan suuqa oo kale nin aan suuqahayn dadkaa suuqa ka shaqaystaya waxyaalaha aan ahayn oo kale oo de waa mid markaa lagu arkaa laqoonsanaya hadduu suuqa wax ku cuncun oo kale oo wax muruucadii dhaawacay yidhahdeen haddaan ligayri suuqi oo kale bal waa umuuro lakiin horta waa inuu ruuxu sharaftiisan iyo dhaqanka fiican ee dadka ay leeyihin iyo akhlaaqdiina ilaalinayo nin dhowrayo waa inuu yahayo taas bay caddi kaba dhigaan haddaba ruuxa xadiiska warinaya waa inuu cadaaladaasi ay usugnaatay shardiga ugu dambeeya waa inuu waxqabasho leeyahy daabid leeyahy macnaa darsigii waa la imanaya waa la dhegeysanaya ruux muqafala oo waxaan laleeyahiba aan dee fahmin qaban waa inaanu ahayn ruux ilow badan oo marka uu ka baxo meeshii haba qabta marka hore wixii iskaba iloobayo si si aan ahayn kuma warinayana waa inaanu ahayne waa inuu dabdi fiican leeyahay dabdiguna dabdi laabuu noqon karaayo wixii waa inuu sidiisii u xafido laabta xifdisnaado mar alla marka uu doono inuu sheegana sidiisii u sheegi karayo waa dabdi laabeed inuu dabdi kitaab leeyo dee qoraal uu adeegsado yaanu kan xifdiyinbo laakiin intuu tiisiyo dabdiyo haddana markuu qoray dabadeed kitaabkii sheekhiisii ku saxdo si aanay dee kollay kitaabadan iyo waxaan qalad aanay ugaba dhicin uu saxdo dabadeedna uu agtiisa kuba ilaaliyo ilaa uu dadkii kale kaba gudbinayo waa dabdi kitaabo iyaduna halkan dabdi bay noqonaysaa oo shardigu maaha inuu ninku xaafid yahay korka wixii ka hayo laakiin wixii waa dee wax si loogu kalsoonaado waa inuu ama laab ahaan ku xafdisan yahay ama kitaab ahaan waa inuu ku xifdiyo ku dabdiyo ku saxdo kuna ilaaliyo bal markaa waayna taas oo marka shuruuddaa shantaa la helo raawiga xadiidka uu ninkaa cadaalad ay usugnaatan yahay dabdigaasna leeyahay mana aha raawi keliya waa ruwaadii oo dhan dadki ay wasfiga ku wada sifoobaan cidna aanay kaba maqnayn oo kala go- meeshii aanu dhicin haddana ruuxu isagoo daabid oo wixii wariyey ayaa sidii uu ku wariyey siday dadkii kale ku wariyeen iskhilaafaya ma shuduudka waa wuxuu kaba imanaya aan dee mukhaalafadaasna xadiidkii aanay kuba iman shuduudka ku keenta cillo kale oo dee waham raawi iyo waxyaalo kaba dhacay ama xadiid xadiid kale ha noqoto ama xadiid asalkiisa uu ahaa mawquufo marfuucu kaba dhigo dadkii kale ay ku khilaafsan yahin ha noqoto waxyaalo yimaada ayaa jirta cilladu ay kuba timaadee cillan aanay gelin marka shuruuddaa laga helo xadiidkii waa xadiidkaa la odhanayo saxiix la odhanayo bal taa weeye balaqodan kuloo laabmaya waxoogaa yaroo dee waxyaalihii kaba ratimayana markaasaan sheegi kolle cashirkuna waa intan ku kaabsanayne awaluhaa aqsaamta haddaba ka ugu horeeya الصحيiح waa xadيidkii صحيixa ahaa wahuwa صaحيixuna maتصala kuu xidhiidhay weeye isnaadhu isnaadkiisa uu xidhiidhay oo ruwaadii mid kasta ou dee kan ka kuxiga uu kaba maqlay xadiidkii uu ka warinayo cidi aanay meesha ka bixin oonay kaba dhicin walam yashida ama yashuda aan shaadoobinoo dee raawigiisani cid ka awleysan ka mudan aanu ku khilaafin xadiidka sida loo warinayo mukhaalafo aan laysugeyn karahayn aw yucalla ama se aan la cilayn walam yucalla dhe aan la cilayn oo cidlo qaadixa oo xadiidka dhaawacaysa si xadiidka hor joogsanaysa taas aan laguba cilayn oo xadiidka xadiidkaasoo yarwiihi uu warinayo marka cadlun ruux cadaaladi ay usugnaatay cadlina asalkiisa hore waa master wax lagu sifeeyo sidaa daraaddeed rag iyo dumar iyo mufrad iyo musane iyo jamac lafdigan baa ku wada dhacaya de kolkol waa tan cuduul iyo waxyaala la jamciye laakiin tan oo waayo marka dee masaadirta wax lagu sifeeyo oo tan daabidun daabid oo wax qabasho lahoo dee wax dabdinaya dabdigaasi ama dabdi sadri ha noqdo ama dabdi kitaab ha noqdo kaasoo can mitri maaha un raawi keliya loogama jeedo iyadoo sanadka intiisii badnayd ay wada fiican yihin haddii nin keliya soo galo wasfiga aan lahayn xadiidkii dee markaa ma noqonayo saxiix ee mid isaga lamida ilaa uu ka dhamaanaya hadda markaa xadiidkii saxaabigii laga gaadhayo mid lamida un uu kaba warinayo maxay kula mida waa cadligan uu ku sifoobay iyo dabdigan uu kuba sifoobay kaasoo muctamadun mid la ictimaadsanayo ah lagu kalsoon yahay laysku hadlaynayo fii dabdihi dabdigiisa uu laab ahaan wax ku dabdiyey iyo naqlihi warintiisa hadduu kitaabba wax kaba soo naqlinayo laba ictimaadsanayo bal xadiidkii saxiixa ahaa ee asaxiix lidaatihi shuruudan ayuu leeyahay xadiidkii haddii shuruuddaa laga helo saxiix buu noqon aymadna guud ahaa shuruudan way isla meel dhigeen laakiin axaadiistee kala duwanoy sixadooda iskuba khilaafeen taasi waxay macnaheedu tahay maha shuruudda isku khilaafsan yihiin ee waxa weeye waxay kaba imanaysaa dee ashkhaasta gaarkaa ee xadiidkan warinaysa raawigan baa talow cadaala way wada la shardiyaye cadaaladii ma gaadhay heerkii la doonayey mise ma gaadhin oo kolkol bay deen inu arkaya heerkii la doonayay inaanu gaadhin midna inuu gaadhay oo kale xaggii siqanimada labadan wasfin eeg cadlun daabidun waxa isu geeya siqa oo ruuxa siqo la odhanaya waa ruux cadaalana ay usugnaatay daabidna usugnaado haddii markaan xaafidun eegno xaafidka kolkol isagoon cadaala usugnaanin buu xaafid noqonaya rag xufaada oo xifdi heerkii ugu sarreeyey kama gaadhoon siqaad aan hayn baa jira riwaayadooda aan la qaadanoo jaanibkii cadaalada ka maqanin lakiin marka siqa la idhaha wasfigan buu inoo laba cadli iyo daabid wada jiro weeye haddii cadli un lagu gaabsado dee in badanoo dadkii fiicfiicinaa kamid a sulaxa uma kaba mid a markaas ayaa haddana riwaayadooda loo celiyey xifdi la-aantooda looga tegay inaanay waxqabasho lahayn baa jira rag xufaad ahaa dubaad ahaayo bal imaam axmed iyo dabaqadoodii ahaayo marka la eego xifdi heerkaa kaba gaadhsaansan in sulayman shadakuni la yidhaah xaafid ahaa bal la yaab laho marka laakiin sidiisa kale ayaan u toosnayn oo kutubtaba aan riwaayadiisu dee xadiid haddii lagu arkayna xadiidkaas laga tegaya uu yahay baa jiro oo kale laakiin labadan israacooda siqanimadii ah xadiidkana aqbal uga keenaya haddaba kol kolla waxay isku qabanayaan ninkan iyo daabid maye mise maaho ninkan heerkii waa gaadhay barkoodna waxay u muuqaansaa inaanu gaadhin oo tan bay khilaafku kaba imanaya maha shuruudda in laysku khilaafsan yahay shuruudda waa mid ee waa marka tadbiiqi wixii la xukumayo ayay dee umuuro kale soo imanayaan imaka sooba gelayaan haddaba bal shantaas shardi xadiidka marka laga helo waa xadiidkaa saxiix lidaatihi dee xadiid kale hadduu saxiix yahayna waxa weeyaan bal haddaan dee xadiidka loo saxiixo caariday oo halkaa wax kaga yimaadaa jirin oo uu muxkam yahay waa xadiidkaa xujada ah ee la xujaysanayo wax kastaba loo xujaysanayo wax kastabaan leenahay umuurtii caqaa'ida kol hadduu sugnaaday umuurtii cibaadaadkii umuurtii akhlaaqdii guud ahaan baa xadiidkii saxiixa ee sugnaaday wax caaridaya aan jirin oo markaa xadiid kaloo isna dee ka horyimi oo isagii la darajo ka horyimi aanu jirin waa xadiidkaa xujada ah bal markaa saxiixu taas weeye marka iyada xadiidka saxiixa kol hadduu saxiix noqdo dee kitaabkii uu kuba sugan yahay hadduu bukhaariya muslim kuba sugan yahayo hadduu ibnu maaja kuba sugan yahay ama kutubta macaajimta iyo mashiikaadka iyo ajzaada uu kuba sugan yahay kol haddii shuruudii laga le waa xadiidka saxiixu sibaa loogu wada camal falaya laakiin maxaa jirta inay qaybiyaan oo kolkol maraatib ay u qaybiyaan maraatibtaas oo barhkood dee toddobaay uga qaybiyaan kalaamka kuma lahaado xadiidka toddobay saxiixa u qaybiyaan oo ka ugu horeeya waxay kaba dhigaan xadiidkii bukhaariya muslim wariyeen ka ku-xiga kii bukhaari wariye oo kan muttafaqun caleyhi kaba cabiraan haddana bukhaari wuxuu la gooni noqday haddana muslim waa saddexaas bay israaciyeen haddana bal bukhaari iyo muslim shuruudoodii wixii buuxiyey shuruudda waxaa looga jeedaa ruwaadii ay iyo wax kaba warin jireen xadiidka lagaba wariyay siday uga warin jireen loogaba wariyo kitaabka ayaanu kuma sugnaanin haddana mid ahaan shardigii sida ay gaadhsiinayaan oo shardigii bukhaari shardigii muslim haddana aimada kale waxay saxiix yeeleen waxaan leenahay taqsiimka caynkaasi faa'iidadiisu waxay noqonaysaa haddii axaadiidtii mucaarada ay ku timaado axaadiid aan u baahna tarjiix axaadiidta saxiixa meeshii ku kulantay shuruuddiina way wada buuxiyeen laakiin macaanidoodii iyo waxyaalaha wixii ay faa'iideynayeen baa iska hor imanaysa kuma wada camal fali karno waxaan u baahannahay dee naasik iyo mansuuqna ma muuqato waxaan loo baahday in la kala horreysiiyo markaasaa sidan loo kala horreysiinaya marka aanay taasi jirin xadiidku kol hadduu saxiix yahay sixadiisuna ay sugnaato waa xadiidkaa lagu camal falayo ee maqbuulkoos in baa lagu wada camal falaya xadiidkaa bukhaariya muslim ay ku wada wariyeen iyo xadiidka saxiixa ibnu maaja ku sugan sibaa loogu wada camal falaya laakiin marka derajada la eegaya horreysiinta la eegaya waa marka loo baahdo ee tarjiix loo baahdo bal marka haddaba xadiidkii saxiixa ahaa taas ayuu waxa weeye yahay shuruuddiisa ay tahay in guud ahaan dee imikana matni haddaan ku joogno matnigaan doon inaan dabdino wixii matniga ahaa oo xitaa aan aan dhaafinayna ma jirto cashirkan halkaas isaaka inoogu sheego allah subxana watacala المعروف طرقا وقادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت بل shalaytoo waxaan soo nidhiyo xadiidku marka hore si guud waxay u qaybiyaan saddexuun waa saxiix iyo xasan sanadku leeyahay ama waa awsaaf uu yeelanayo matigu ama waa anwaacdee mid ahaan u khaasa saddexdan saxiixa ama daciifka ama xasanka khaasatan intaan arki doona daciif anwaacdiisa waxoogaa ka mida magacyadoodan aragnabe bal markaa kii koobaad dee si guudun baan ama shuruuddii shantahayda uu lahaa aan usoo aragnay iyo marka la leeya waa saxiix bal waliba saxiixii lidaatihi kii ligayriha maynaan tacriifin eh waxa uu noqonayo ee shuruudda la doonayo in laga hele marka lagu idlaaqayo haddii shuruuddaa la hela xadiidka waa saxiix marka kii labaad ayuu sheekhu halkan inooga sheegayaa wuxuu yihi walxasanu xadiidka xasan lagu magacaabaa almacruufu ka la yaqaano weeye isaga la yaqaano duruqan xag duruq macna waa almacruufatu duruqhu oo m imaka tamyiizkan wax asalkiisu naayib faacil buu ahaaye la yaqaan duruqdiisii ama asaaniidiisii iyo ruwaaddiisii warinaysay dad la yaqaano ay yihiin wagadat ay ahaatayna rijaaluhu waa ruwaaddiisii rijaasha maanta halkan iyo duruqda waxbaa looga wada jeedaa sanadkii aan shalay aan soo maqririnay ama isnaadkii markaan labadooda macno ku wada idlaaqanana waa wax keliya uun ruwaaddiisii rijaashana tacbiirku waa aqlabko way u badan yihiin rag iyo dumarba halkan waa isla midun waa ruwaaddiisii ay noqotay ishtaharat mid shuhrowday oo ku shuhrowday cadaalo iyo dabdi laa ka saxiixi laa ka ishtihaari rijaali saxiixi saxiixa ruwaaddiisa shuhrowgii ay jaanibkaa kuba shuhrowday khaasatan dabdigee dee dabdiga heer sare ay ka gaadhsiisnayd taa mid aan ahayn shuhro aan halkaa gaadhsiisnayd oo ka waabsan oo kaba yar ballaqbada waan ku laabi doonaa xadiidkii xasanka ayaa sheekhu su isagu haddaan tiisa raacno wuxuu ina yidhi waa ka horta duruqdiisa la yaqaan aqoontan duruqda la yaqaanaana horta mid weeyaano durqantan wasan ahaan baan u sukuuminaynaa ra-da ama u reebaynaaye markay lafdigu caadiga yahay waa jamcu dariiqin oo duruq ayaa lagu jamciyaa ama dee idiraarkan iyo khifad taas ayuunbaaba keenay in la sukuumiye maha kelimada asalkeedii tan asalkeedu waa duruq oo luqada dariiq baa duruq lagu jamciya gees kalena jamcan uu ka cabiro horta maqsuud maaha oo lagama fahmayo markan xasankii inuu duruq mutacadida ay yeeshay xasan lidaatihi kol haddii loo jeedo ee waa wax cibaaradu ay keentay uun oo ama sanad keliya ha la yeesho ama wax ka badan ha yeeshee horta dariiqiisan ama ciddiisii warinaysay waa in la yaqaan marka aqoontiina imaka waxay noqonaysaa xadiiskii sanadkiisii si cibaaradii hore sanadku waa inuu xidhiidho aynu kuba soo marnay saxiixii tii meesheedii bay taallaa oo waxba cadaala iyo dabdi cibaarada dambe ayaa inoo tilmaamaysayo xadiisku haddaan sanadkiisu xidhiidhin dad ay ka maqan yihiin oo meeshii waxay ka dhaceen makhrajkiisii iyo meeshii uu ka soo baxay ama ciddii warinaysa cid la yaqaano maaha markaa dee xasanna noqon maayo oo imaka tan oo itisaalkiiba halkan aan ka fahmaynaayo waa in duruqdiisa la yaqaano oo sanadkiisii dee dadkiisii warinayay dad la garanayo ay yihiin walow cibaarada garashadu ay ka acamsan tahay xidhiidh oo dee ruuxii haddii sanadkiiba uu wada dhan yahay laakiin ruwaadda qaarkood ay majaahiil iyo waxyaalayiin waa anwaacdii daciifka xasanna ma noqonayo dariiqiisina laba yaqaano cibaaradu itisaalu sanad imaka cibaaradan ay ka acamsan tahay bal horta waxaan leenahay waa in sanadkiisu xidhiidho ruwaaddii warinaysay ay wada joogaan taasi iyadu waa mid arrinta kale uu meesha ishaaraynaa waa cibaaradan ah ishtaharat oo ruwaaddiisaasi ay mid shuhrowday ay tay waxaanay ku shuhrowduu sheegayaana waa xaggii cadaaladiina dad lagu yaqaano waa inay yihiin oo cuduul xaggaa saxiixa waa iskaga mid xaggii dabdigiina dee dad markaa iyagana wax qabasho leh dabdi le waa inay yihiin laakiin laaka saxiixi wuxuu kaga saaraya kaga ixtiraazayaa uun de haddii la yidhaha ay cadaaliyo dabdi ku shuhroobeen saxiixba saasun buu ahaa farqi ma jiray iyo tamyiis marka ujeedadiisu waxa weeye ha shuhroobeen oo wasfigani ha u sugnaado laakiin aanay gaadhsiisnaynuun heerkii bal xadiidka saxiixa ah ruwaaddiisu ay gaadhsiisnaayeen waa cibaaraadkiisa intan kama fahmayno kollayna tacriifka xasanku ishkaaliyaad badan buu leeyahay bal iyadoo ishkaaliyaadkaa dee kutub kale aan la sugayno had iyo goor nuquud badan iyo tacriifaad badan meesha kutubtaa ku arki kartaan intooda aada usii taxriirisay haddaan tooda qaadano xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasankaa horta saxiixii loogu shardiyayo itisaalu sanad xasankana itisaalu sanad waa loo shardiyaa waa mid istabel matalan xadiidkii saxiixa loogu shardiyayo cadam ashuduud iyo cadam alcilana xadiidkan xasanka ah waa loo shardiyayaayo haddii shuduud meeshii jiro ama cillo qaajixa ay jirto iyadna xasannimadii waa ka baxayaayoo labadaa shardina waa loo shardiyaa ciladii inuu ka nabad galo shuduudna uu ka nabad galoon shalay soo maray waxaa meeshii timi ruwaadii cadaalo markay noqoto cadli iyadana ruwaadii xasanka waa loo shardiyayaa say markaa loogu shardiyayo ruwaadii saxiixa oo xaggii cadaaladii bal taasna waa shardi afraad dabdigii baa yimi dabdigan baa adigu ay ku yar kala duwan yihiinoo kollay horta waa in iyada shardi waa jiraa dabdi laakiin dabdigan ruwaadda xasankaa laga doonayo ayaa ka hooseeya oo heerkii uu gaadhsiisnaa dabdigii laga doonayo ruwaadii saxiixayd oo ruwaadii saxiixayd waa inay dad itqaan ku sifoobay dabdi aada u taamo ku sifoobay waa ay yihiin laakiin kuwan kol haddii aan lagu tilmaamayn dad muqafaliina inay yihiin dad ilow iyo sahwi badan oo akhdaadoodu xaggaa ku badantay ay yihiin macnaa dabdi ay leeyihiin dabdigaas sida awqaada qaarkeed sahwi ha kaba dhaconisaan ha kaba dhaco heerkii sare yaanu gaadhinbe dabdigoodu yaanu heerkaa gaadhino xadiiskii xasan waa la odhanaya oo xaafid ibnu xajar kitaabkiisa nukhbada markuu tacriifinayay tan oo kale horta xadiidka saxiixe lidaati buu soo tacriifiyo shuruuddaa shantaydun buu soo dhigtay markuu xasanka soo gaadhay oo qeybihii sharaxa kaba hadle ayaa cibaaro keliya unbuu dhigto fa in khafa dabdu fa huwa alxasanu lidaati macnaa wixii kale waa halkeed sideedii baa lagu daynayaa laakiin dabdigu hadduu yaraado oonu dabdigu kaa dee aada u adag ee heerka sare ee saxiixii laga doonaya aan ahayn uu hoos u dhacu yaraado xasan buu noqonaya marka waxa aan bal tacriifkan imika aan kuba gaabsanayna kaasun buu noqon waana xasan lidaatiye xadiidkii xasanka ahaa waa in markuu xasan noqonayo sanadkiisu waa inuu xidhiidho in xidhiidhku wuxuu yahayna horeaan usoo maray in welibana waa inaanu shuduud iyo cilana ka nabad galo ruwaadana ruwaad cudula waa inay yihiin oo cudga halkana waa cadlu riwaayo una cadlu shahaado maahe cud talabaadna xaggii dabdigii dee hadduu ruuxu ruux muqafala yaho dabdiba aan lahayn oo wax qabasho lahayn uu ka baxaya iyadna baabkane laakiin dabdigiisi haddii uu yahay dabdi aan gaadhin uun heerkii sare laakiin dabdi uu leeyahay maxamku waxa weeyaanuun akhdaadiisu aanay ka badnayn isaabadiisii akhdaa waa yeelan karaa awhaami way ka dhici kartaa kol kol soo adel xifdi waaba laguma sifayn karaa laakiin ma aha ruux dee muqafala waa ruux isaabadiisa ama ay kaba badan tahay dee akhdaadiisii ayuu noqonayaa oo dabdigiisuun baa yar markaa wuxuu noqonayaa xadiidkaas xasan baa lagu magacaabaya alxasanka haddaba xadiidkii saxiixayn shalay soo marray xasanku labadaba waxa ka wada dhexeeya waa inay labadaba maqbuul yihiin oo la xujaysanayo xaggii ixtijaajkii iyo maqbuulnimadii way kaba dhexaysaay faa'iidada taqsiimkani iyadna waa xagga tartiibta iyo tarjiixa culimada qaar baanan kutubtooda ku kala soocinba saxiixa iyo xasankee israaciya iyagoo garanaya inaanay isku martaba ahayn laakiin xagga tasmiyada iyo magacooga kol hadday macnahan wadaagsadeen qabuulka ama ixtijaajka adigu waxa weeyaan israaciya taasi waa mid arrin kalea jirto bal xasanka iyo saxiixa labadaba labay u kala qaadaan saxiix lidaatihi waanu soo tacriifinay laakiin xadiidkan aan xasan ku magacownay imika ee kaas un xaggii dabdigii aan nidhi dabdigii unbaa yare xasan noqday haddii markii hore sanad buu lahaaye sanad labaad aan u helo xadiidka naftiisa uu ku soo arooray ama wax ka badanba waliba hadduu la simayo sanadkiisi ama ka sarreeyo mid keliya lagu kaaftoomi hadduu ka hooseeyana waa inuu tacadudo adugu duruq kale uu ku soo arooro xadiidkii xasannimadii uu ka kacayaayo wuxuu gaadhayaa martabo ka sarreyso lagu magacaabo saxiix likayri macnaa sixadu xaggiisa kama imane duruqdan isu tagtay waxay keenaysaa ijtimaacan baa keenaya quwo keenaya xadiidkii aw quwo aan markii hore halahayn buu ka kasbanayaayo xasannimadii intuu ka tago ayuu saxiix martabadii gaadhi laakiin saxiixa waxa lagu magacaabay saxiix likayri oo markaa wuxuu noqonayaa saxiixu saxiix lidaatina waa kii aan shalay soo maray saxiix likayrina waa xadiidkan xasanka ah oo duruq tacaduday ku soo arooray oo dariiqiisii hore xasannimo uu ku mutamayo asaaniid kale loo heliyo riwaayaad kale oo marka hay-adan ka imanaysa isutagan duruqda ayaa sare u qaadaysa oo saxiix likayri buu noqon xasankuna waa saas oo kale oo kan imakaan tacriifinayno in lena waa shuruuddii shanta ahayd oo halkaa dabdiga unbay ku kala tegsan yihiin intii kale way wada leeyihin xasan lidaati weeye haddaba xadiidkii isagu marka horeba aan taa ahayn bal matalan daciif ahaa laakiin dacfigiisu uu kaba yimi ama inqidaac yaroo sanadkiisii ku sugan say irsaal iyo wax lamid a tadliis markaa xaggeed wax ugaba yimi oo kale xifdi xun oo ruuxa raawigiisa laguba sifeeye wax ugaba yimi haddii dhowr dariiq loo helo duruq tacaduday loo helo ama uu duruq tacaduday uu yeesho mid kastaaba ka kaluu kabaya way isxoogeynayaanoo markaa dacfigii jaanibkaa kaba yimi ayay ka tegayaanoo waxay gaadhayaan xasannimo martabadeed laakiin xasannimadaa ay gaadheenay dariiqa naftiisa kamay dhalan istaageerkan bay kaba dhalatee xasan likayrihi baa la odhanayaayo isaguna wuxuu noqonayaa waa dacfigii marka horeba aan ka imanayo xagga ama inqidaac ama irsaal ama tadliis ama soo xifdi raawihii dacfiga xaggaa kaba imanayay ayaa marka duruqda ay tacadudo way iskabayaan oo haddii xagga suulxifdi tahayna wixii aan kaba baqan xadiidkaba inaanu xifdiyinba marka duruq loo helo meesha kaba baxaysa oo xasan likayri buu tegaya laakiin dacfigu hadduu ahaa raawigoo been lagu tuhmayey raawigu waa matruuq ahaa af- kafladiisii badnay waxyaalaha dacfi xaggan raawiga dacni la dacniyay ama cadaaladiisii ama dabdigiisii si xun loo dacniyay taasuu kaba imanaya isagu ma kamayo kuwaasi oo de haddii daciifkii hore matruuga mid kale uunoo lamidi raaco waxba isma taageerayaan oo isma kabayaanoo daciifnimadii kama tegayo bal xadiidka xasankii taas weeye oo imika san buu noqonayaa ishkaaliyaadka kuma sugan tacriifkiisan iyo kolkol inaanu kalaba soocin meelo qaarkood dee intan yar laka saxiixi unbuu ku yar kala sooce ama waxyaala aanay dhammayn iyo taasi kolley imika kol haddaan macnihiisa fahmnay imika waxba ishkaaliyada iskuma furayno owalxasanu xadiidka xasankii almacruufka la yaqaano weeye duruqan xag duruq oo duruqdiisiibaa la yaqaan halkii uu ka soo baxayo ciddii uu warinaysay waa cid la garanayo oo markaas joogta oo sanadkii waa dhan yahay waxba kamay dhicin wakadat ay noqotay khadaan macnaa saaro weeye wakadat ay ahaatay rijaaluhu ruwaadiisii isaga warinaysayna ishtaharat mid shuhrowday oo maxay ku shuhrowday waa bilcadaalati wadabd cadaalana way ku shuhrowday oo waa dad cuduula dabdina waa lagu yaqaanaayo oo dad markaa kafle iyo waxaa lagu tilmaamo ma aha laakiin intan uu si uu kala soco saxiix iyo xasankii markaa halkan uu laba yime laa kasaxiixi laa kaishtihaari rijaali saxiixi saxiixa ruwaadiisa shuhrowgay shuhroobeen ee jaanibka ay kuba shuhroobeen dabdigoodu dabdi taama uu ahaa taa laakiin mid caan ahayn oo ka waabsan oo dabdigu kol haddii uu dabdi u xasilo dad dabdi la ayiin heerkaa yaanay gaadhinba heerkaasna aanay gaadhsiisayn saxiixi xadiidka xasan buu oo noqonaya bal markaa xasankii tacriifkiisi kaa weeye oo xasankii lidaatiha imika halkana waxba dee amhilada way iska badnaan kartaa waxba imika ma egeyno bal matalan haddaan tan si loo yar fahmo kan nooca dhowri ay kuma kulmeen xadiid baa jira kolley markuu tirmidi yahay lowlaa ana shuqa calaa ummati la amartu bisiwaaka maca kulli salaat xadiidkaas tirmidi kitaabkiisuu ku sugan yahay sanadkiisa waxaa ku sugan nin moxamed ibnu camr ibnu calqama la ydhaah waa nin saduuqoo cadaala ay u sugnaatay laakiin xagga dabdigiisaan heer sare ahayn oo bacd alculamaana waa siqa yidhaaheen iyagoo satriga iyo siyaanada iyo cadaalada ku shuurooba eegaya barhkoodna way daciifiyeen oo waxaa lagu yar dee meesha ay ku daciifiyeen xifdigiisaon heer sare ahayn oo kolkol dee axaadiisii marka in badan la tatabuco waxyaala laga helayo dee khalal axaadiisiisa xaggaasoo alxifdi kagaba yimi bal markaa ninku waa taas ninkaa markaa xadiidkiisa dee saa la iskuba khilaafay xadiidkiisa waa martaba xasan saa oo xadiid xasan uu noqonaya waa xasan lidaatihi waaba tan aimada qaarkood ay tawsiiqiyeen arrintiisa ee laakiin su-aal xifdi baa jiro dabdigiisaan taam ahayn wixii kale way dhan yihin sian xadiid ku wada xidhisay laakiin xadiidkaa naftiisii bal xasan lidaatihi tirmidu marka uu joogaha ku noqdee waxaa jira in bukhaari iyo muslim ay wariyeenoo isagu nin aan ahayn meeshii uu kuba sugan yahay cabdiraxmaan alacraj oo dee ahl markaa itqaan ahaa uu kuba sugan yahay itqaan ahaa uu ku sugan yahay meeshii waa sanadka marka bukhaari iyo muslim la eego waa xadiidku saxiixo saxiix lidaati buu gaadhay laakiin markaynu riwaayada eegno tirmidi gaar ahaanteeda ee xadiidkii ninkani marka uu ku sugan yahay xasan lidaati baa la odhan riwaayada bukhaari iyo muslim haddaan gaar ahaantooda eegno waa xadiidka saxiix lidaati laakiin markaan eegno tirmidi isla eegno riwaayadiisi iyo riwaayada bukhaari iyo muslim eeg riwaayadii tirmidi waxaa xoogeeyey riwaayadan kale markaan taa la eegno inu isu keenno waxaa inoo soo baxaya riwaayadii tirmidina inaan nidhaa waa saxiix ligayri riwaayadii tirmidina ay noqoto saxiix ligayri oo xadiidkaa keliya saddexdii misaal ay nooguma sugnaanayaan bal markaa taas weeye laakiin bal waxaan doonaya intaan kaba yar bixin cibaaradu inaan yar raaciyo cibaaraadkaasi waxa weeye kutubta in badan baan ku aragnaa xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix ama sanadkiisu waa saxiix waa xadiidka saxiixana waan aragnaa shuruudina waa tan aan soo aragnay marka waxa ay tahay haddii la yidhaaho xadiidkani waa saxiix ama xadiidkani waa xasan macnuhu waxa weeye shuruuddii loo baahnaa way dhan tahayoo sanadkii iyo matnigiiba waa la wada eegayoo xadiidka sanadkiisuna waa xidhiidhsan yahay ruwaadiisii wixii looga baahnaana xag cadaali iyo xag dabdiba waa laga helay shuduud ma gelin oo cilla ma gelin taas buu saxiix ku noqon xasannimona taasuu ku noqonaya laakiin haddii la idhaha isnaadku waa saxiix waxa weeyaan macnuhu sanad ilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlmursaliin sayidina wamawlaana mxamed nabiy lmiya wcalى alihi wasaxbihi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal saaka waxaan isku dayaynaa adigu waa manduumo yaroo kooban afar iyo soddon baydaan kaba badnayn laakiin aada u nafci badan waxtarkeedu khaasatan ruuxa hadduu dabdiyu fahmo bal bidaaya inoo noqon doontaa kolley waa laba cisho waxaan gelaynaa e insha allahu tacaala waqti hadduu saamaxo kolley anigu xaggayga kama fudaydsan maayo oo waan ku dadaali un duruuftu si kastaba ahatee inaan ilaaliyo xaggiina warmahaye manduumadana magaceeda marka dambe aan arki doonaa isagaa ku magacaabi doono iyadoo nisbada culimmadu intooda badan aanay helin waxa ay tahay manduumat albayquni abyadeedna afar iyo soddon aan wacda kuba sugana waa adigu laba iyo soddon haddii laba la kala saarana afar iyo soddon bay noqon intuu matni ahaan uba sheegay anwaacda markaynu eegno laftigeed iyo matigeed iyo aada buu saaran yahay horta waa kitaab aadna loo sharxay oo aada loogu intifaacay khaasatan anigoo kale haddaan iskaba waramo fahamkii aan fahmay kolley walow dee sheekii aan ka aqrisayna uu amaan aana aqriyayna uu qeyb kaba qaatay oo khaasatan usluubku u dhigayay iyo si uuba sharxayay yar ay jirtay raqbo aan raqbaynayahna ay jirtay oon xaggan kolley raqbadaydu ay uba badnayd intifaacan nadmi ahaan ku intifaacay kolley waa wax ila socday buu ahaa inigaba hadhin oo ama fanigana bidaaye ahaa kolley waqti dadka qaar ay qariibsan karaan weeye labaiyo toddobaatankii bay ahayd saddex iyo soddon sandood baaba imika lagaba joogaa magaalada dirdhaba sheekh dhowaan buu dhintay raximah llahu tacaala sheekh maxamed cali nuur cawl baa la odhanayo reer qabri taaro ana caaliman oo ahaa magaalada socoto kuba yimi ayaa ano ana bidaayata dalab kuba sugan oo ibnu qaasim iyo riyaadkiibaa markaa noo socday camreed iyo ayaa culimadii markaa magaaladu khaasatan sheekii wax noo aqriyayay iyo qolooyin kale ayaa ka dalbay inuu kitaabkan u aqriyo duhur iyo casr inta udhexaysa u aqriyayo meel adigu aqal buu ku aqriyayay waliba dadkii deganaa dee lagu qayilayay oo ay marka qaadka lasoo qaata layska dee kale halkii la joogay intoodii badnayd bar ahaan mooyaane se sheekha waxnoo aqriyay isaguma qayilahaynba markaa iyo dee sheekh kale oo imaka weli noolo isan sheekhyadaydii kaba mid aha sheekh axmed ibraahim la yidhaha fiiq degan sheekh maxamed cali raximah llahu tacaala sanadan bu dhintay jigjigo kuba dhintay nacaalimana uu ahaa kolley funuun badanna yaqaanay kitaab buu haystay sharax imaka qaaliban aan la helin oo nuqba isna lagu magacaabayo maaha nuqbahan xaafid ee oo nin nabhani la yidhaha lahaa oon ahay nabhanigii soomaali taqaanay oo qaybaha horena aada sharaxa u badiya waxba kamuu tegahayn kolkol sida loo fadhiya casar lagu aadaamayay iyadoo taas socotona weeye anaguna markii hore ismaan lahayn waad fahmaysaa oo manduumo yaroon haystay oo saddex manduumo mustalaxa iyo jazariyada ay ku wada taalo shin ethoobiana ansiisto kale sheekh dee isaguna ragga sheekhadaa baan iska siiyo oo markaan kitaabka haysano waad fahmi waad fahmi ismaan lahayn laakiin haddana dee waan xaadiri jira waan tegi jira anoon kitaab lahayn habeenkii marka la isu soo noqda waxaan arkaya ano wixii uu lahaa badankeedii xafdisan kale raggii markaa meesha joogay loo aqriyaya anigu maqsuud maan ahayn de labaatana maan gaadhin waxaa laga yaabaa ruuxa dee anigaan ahayn oo halkii kasoo qaaday inaanu jirin dhammaantood intoodii wax dhintay iyo waxan walba markii dambena sheekh kale isna aada u caalim ahaa laakiin usluubkiisa tacliimta uu kaba dunaa sheekhan oo siduu dee hadalka u badinayo taa aan dabeecadiisa dersi aan ahayn sheekh bashiir raxmat ullaahi caleyh ayaa markii dambena sharxan zarqaaniyo taas noo raaciyay oo iyadna afar baan hayno laba horta way dhintay nina ma ogin meelu kuba dambeeyey laga yaabaana cinaayo dee aniga un mooye inaanay uba yeelan markii dambe adugu bal bidaayaday ahayd oo kolley taas waxaana jirta uun kitaabku hadiyo goormee dee markaad fani bilaabanaysana dariiqa ugu fiicaneed lagu fahmi karaa waa matni mutuunta ka midood sugto asal ahaan ma haddaad kitaab weyn ka bilowdo oo hadalkiisu badan yahay cilmigaasi ma sugnaado waxbarashana lama gaadho man xafida almutuun xaasa funuun baaba yidhaaheen waa matni horta fanigaas oo dabdiso dee haddii si raggii hore ay yeeli jireen aad xifdido od xifdigiina faham raacisano way fiican tahay haddii kalena faham fiican aad u yeelato markaa wixii dambe aasaaskii baad haysataayo wixii dambe faniga ahaa ee kutubeed kaba aqrisatayna kii ayay dee noqonayaan si wixii lagu duldhisayay noqonayaan haddaan halkaa dariiqa lagu bilaabin oon mutuunta la dabdin oo fani kastaba dee mati kooban horta aanad hagaag uga dabdin markii dambena aanad ziyaadsan ilaa dee heer kaba gaadhayso ood kitaab hadalku badan yahay oo ama sare un aad kuba bilowdo wax weyn dariiqi uu kaa lumayaayo wax markaa ma dabdin kartid bal markaa waxa weeye waa matingana bal waxaan isku dayaynaa khaasatan dadka shubaantaan leehay waa wax yaroo kooban waa wax ruuxu dariiq isagoo socdo oo aqriyi karo welibana aan mar keliya bilaabinba maalinba dersiga la aqriya inu isku dayo ruuxu bal inuu xifdiyo oo uu qabto tan xifdigiina ayaanu xifdi mujarada noqone bal faham raaco oo taas hadiyo goorna dee bal markan qiraacada deg dega ay ujeedaan ee culimo waaweyn noqdeen culimadii hore mooyaane riwaayo un ujeedaan iyo sanad mooye marka kale waxaa lagu dadaali jiray si inagaba lahaa dee cashar iyo cab waa la yaryaraysta inuu waxay say ay u xifdiyaan ay bay koobi jireen oo jaamica ibnu cabdilbar iyo jaamica kale uu leeyahay aljaamic liakhlaaq araawi o adaab saamic kutub iyadna baabkan qayimkuba aho uu ninkay sanada wada dhinteen khadib xaafidkaasi leeyana xaafid almashriqana xaafid almaqrib iyo waxyaalaha inoo soo naqliya nuquul balasii raggan xufaada ahaa ay xifdiga kuba gaadheenoo waxaa kuba sugan ibnu culay oo kale inuu yihi kuntu asmacu min ayuba khamsata axaadiisa waida araada an yuxaditanii biaktara min dalik lam arqabhu ama lam uridhu waxaan ayub kaba maqli jiray ma ayub kaba maqli jiray shan xadiis waa ismaaciil ibnu culayaa leh hadduu doono inuu intaa igaba badiyo maan dooni jirin oo anaan raqbaba u lahayno muxuu doonayaa intan inuu fahmo xifdiyo dabdiyo oo kale waxaa kaloo kuba sugan kutubtaas sufyaan iyagoo kaba soo naqinay inu yihi kuntu aati lacmasha wamansuuran faasmacu arbacata axaadiisa khamsata axaadiisa uma ansarif karaahata an taksura watafallat macnaa mansuur iyo acmash iyo baan u imanayo waxaan kaba maqlayay afar xadiis shan xadiisa waan iskaga tegayay anigoo ka baqanaya inta igu badnaatay inay kaba baxsato waxba kama fahmin marartu laadrisi cibaaradeeni ay odhanayaba shacbay kaba soo naqliyeen yihi kuntu aati qataata fa asmacu minhu xadiiseyn uma yaqulu aziiduka fa aqulu la macnaa qataadaan u imanayo laba xadiis baan kaba maqlayo markaasu odhanayay ma ku kordhiyay oo may baan odhanayay wuxuun dee taasna ujeedadeesa sidaas si ay u xifdiyaan horta una sugaan ee waxay uba dabdiyaan oo dee zuhrina waxay kaba soo naqliyeen ola man daha man araada alcilma jumlatan man man dalaba alcilma jumlatan faatahu jumla inamaa yudraku lcilmu yudraku lcilmu xadiisun xadiisaan oo cilmiga waxaa lagu gaadhaa xadiis iyo laba xadiis iyo waa cilmigii la doonaya in la dabdiyo la fahmo la sugo ee macaga noqdo wakti kastaba ee noqon maalinta dhamayso qaradkoodna muhin gaayada kitaabka gaadhe faham iyo dabdi buu ahaa macmariyana taas baa kuba sugan aqwaalo bal marka waxa weeye aan u cinaayoona horta mutunta inaan dabdino fahmno khaasatan dadka dee awooda lehee markaas kolley wixii loo jeesta waa la karayaa shubaanta inay isku dayaan bal xifdi laakiin faham laba socdo taas ay iskuba dayaan oo bal wixii la fahmo berihii horena waxaa jiri jirto kolley uslub dee soomaali ahayd wax wada raacasho la idhaaho marka kitaabkii laga baxo majmuucaad loo raacan jiray maanta kolley iyada dee uslubkii iyo dariiqadii wax lagu akrisan jirayna maba jirto lama garanayo way nagaba luntay arrin kalena way jirtaayoo dadku dad dee mutafariqiin oo meel wada joogo masjid wada joogo taas bay ahayd oo hawshoodu taa tahay imaka hawlihiibaa badan oo nin shaqaynaya iyo nin ardaya iyo nin waxo cid isu iman kartaa ma jirto laakiin haddana waxaa muhiima ruuxu hadduu dee bal saaxib kale yeyeesho oo mudaakeradii ahlu cilmigii bal hab ay kuba mudaakaroon jireen hore cilmiga ay ku dabdin jireen aan isku yardaynoo taasi maxay ahayd waqtigii ay kulmayeen xadiidkii hadday xifdi tahay haddii kale ama culumtii kale wax mudaakaro la idhaa ay kaba cabiri jireen bay laba iman jireen waa iyagoo kaba soo qaad almudaakara maca nafsina way jirtay almudaakara maca alkheyr maca alasxaab kol kolna almudaakara dee maca alaqraan iyo ciddii kale culimadii laba kulmayeen in darsigu wada aqrisanayna laakiin hababkoodii maxaa kaba mid ahaa iyagoo wixii axaadiis ahaa ama cilmi ahaayey dee markaa maqleen ama waqtiga ay maqleen isweydiiyo oo isxusuusiyo oo ama xagga axaadiis oo kale ninba abwaabtaabay isticmaali jireen matalan baabu dahaaray odhan jireen maxaa axaadiise aan dee kaba dhiganay ama aad kaba maqashay oo waa la xusuusanaya kitaabku waa u laaban yahay baabkii bay sheegayaan wixii ay maqleen oo kale markaas ama saasay kuba wadayeen kol kol xadiidkii baa mid sheegaya oo sanadkiisii baa keenaya ama sanadkii baa xadiidkii kii kale keenaya bal markaa habba aan iskuba yardegi karno wayo ruuxu ama maca nafsi ama ruux keliya oo waqtiga intay kulmaan oo kale bal xadiis baad akrisanaysaa imanka buluq baaba inoo socda baab isaarat najaasa bay inoogu dambaysa oo kale marka horta casharkii si fiican loo aqriye loo dabdiye kitaabkii loogaba dabdiyo iyadoo kitaabkii la iskuba laabo arrintu siay faham u noqoto si ay dabdi u noqoto laisla weydiyo ruuxu uu naftiisii xusuusto wixii axaadiisa xataa ayaan u xifdiin ee laakiin uu fahmo wixii kuba jiray iyo xadiidkaas muxuu kaba darajadiisii iyo ciddii warisay iyo haddana wixii bal madmuunkiisaa kulansaday masaaishii lagaba qaadanayay haddii taas oo kale isweydiin ay u noqoto waxaa la arkaa saacadda ay taa ka wada hadlayaan ee wixii ay ama wada xifdiyayaan saas oo kale ay ku wada fahmayaan istidkaarka ay laba imanayaan inuu saacaad badan oo duruus ay dhegaysteen ama ay isha mariyeen noqdeen bal adigu qaradku yaanu inaga noqon laqbada in la dabdiyo waayo berihan dambe taasay noqotay hamigu inuu noqdo gaayada kitaabka hamigu waan akristay kitaabkii ayaama laguba dhameeyo arrintuna ay noqoto ruuxu laqbada inuu cinaayoodo laqbana macno ma laha laqbada ruuxu waa baran karaa lakin waa fahamkii iyo dabdigii iyo itqaankii bal taas bay kolleyna markaa laba cisho hadday tahay abyaaddu ma banaan doo dee si aan u yar fahamno bal dadka dabdinayana aan waqti usiino n markaa afar bayt shan bayt kama badinayno weliba meelo qaarkood dee hadduu hadalku yar kordho way kaba yaraanaysahay aan isku yardayno bal ruuxu inuu naftiisii ama cid kaloo saaxiiba uu la yar raacdo ay markaa habkaa kalena isticmaalaan markay casharkii iskaba laabaan o bal wixii isweydiiyaan hadday noqoto dee cilmi fanni kastaba taas waa mudaakaradaasoo waa hab ay la iman jireen culimadii hore kol kol say u fadhiyaan dee cishaa cishaa intay fadhiisaan subax loogu aadaami jiray say taa uba wadaan iyagoon markaa xataa kutubtii hore oo laakiin fahamkoodii iyo dabdigoodii iyo itqaankoodii waxay adeegsanayaan ay ku mudaakaroonayaan ay tahay naadimku wuxuu uhi raximah اllahu tacaala abda-u bاlxamdi musaliya calى muxamadi khayri nabiyi ursila وdي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أtى وxده أبdأ waan bilaabaya بالحمd xمd aad ilaahay ku xمdiyo ma sheegine lakin de waa wax maclumo ilaah baa le xمdi ilaah baanu kuba xمdiyayaayo mahadin iyo amaan iyo xمdi aan rabi ku xمdiyayaan ku bilaabaya nadmigaygan iyo kitaabkaygan مصليا xaalan ahay mid ku saliyaya calى muxamedin muxamed aan ku saliyayo anigoo nebi muxamed kuba saliyaya muxamedkaasi oo ahaa khayri nebiyin nebikii ugu khayr badnaa nebigaasoo ursila la diray kolley wasfigii nubuwadii iyo risaaladii buu israaciyey axaadiista qaarna waaba tin xadiidkii ducadan dee markaa ruuxu seexanaya kuba timee saxiixayn ee bara ibnu caazib warinayay wabinabiyika aladii arsalta oo labadii wasfo ay ku kulmaayeen bal maruu doonay markuu dabdinayo yihi wabirasuulika aladii arsalta rasuulku waa u diiday wuuhi meedhab binabiyika aladii arsalta bal haddaba nebi kii ugu khayr badnaa ahaa nebigaasoo ursila aliftani waa alif kolley xaggan rawiga iyo nadmiga kaba tima alif aliطlaaq ay yidhaahaan waxa weeyaan aliftu maha alif tasniya ma jirta waa ficilku ursila un weeye waxa keenaya nadmigan baa tan keenay ama kaafiyada xarafkeedan jiid adigu bal markaas waxay alif aliطlaaq ay kuba magacaabaan xaggan abda-u waan bilaabayaa oo waxaan ku bilaabayaa manduumadaydan nadmigan aan doonayo inaan nadmiyo cilmiga xadiidka bilxamdi xamdi aan rabbi ku xamdiayo ku aan ma mahadinayo isagoon ku ammaanayo dee waxa weeyaan kamaalkiisii mudlaqa ahaa musaliyan xaalan ahay mid ku saliyaya calى muxamedin muxamed aan ku saliyayo muxamedkii khayri nabiyin nebikii ugu khayr badnaaha nebigaasoo ursila la diro de adigu bal manduumadiisi xamdigiiyo salaadiibu ku bilaabay waa suurtagal waayo ma taala halkani inuu naadimku dee af ahaana bisinkii uu laba yimi oo bilowga halkani badi idaafiyo bisinku uu kaba horeeyey dee mana nadmisa shaadib iyo ay bisinka u nadmiyeen inta badanna adigu waa suurtagal inaan dee laba imanna adigu oo horta qoraal ahaan kula imanna waa suurtagale bal waxaan ku bilaabayaa xamdi anigoo rasuulka uba saliaya marka wuxu uhi wadiitani ishaaraduna bal haddii dee qaaliban ruuxu marku ama dee asal ahaanba wax uu doonayo inuu ama alifo ama wax horta waxaa ka horeysa nadmintii ama qoraalkii dee waa khudadii uu ku soconayay iyo macluumaadkii uu islahaa sheeg oo uu soo xaadirsado u urursan baa jirta haddii aanay dee dihni ahaan ugu urursan dihni ahaan ugu urursan oo waxaani maaha dee irtijaal uu iskalaba imanayo isagoon taasi jirin marka bal haddii ay labadan bayd ay ka horeeyeen manduumada inteeda kaloo dee sida daahirka ah uu kuba bilaabay waxaan uu ishaarayaa ishaaradu inta badan waxa waa sala wax maxsuusa in la ishaaro wax dee la arkayo ama maxsuusa farta in laguma fiiqo waxana waa wax macno ah oo wax muuqda maaha laakiin markuu dee wixii xaadirsaday ee wax agtiisa dihnigiisa ku diyaara ay ahaayeen ayuu kaba dhigay wax maxsuus oo kaleo ishaaradu markaa waxay noqonaysaa waa waxaan dihnigiisa kuba sugan ee macluumaadkuu doonayay inuu nadmigan inoogu soo gudbiyo taasba wey haddii laba yidhaaho inta kaleu dejiyo tan marka dambe uu raaciyeyna iyada dee ishaaradu wax maxsuusay noqonba walo bacdigood qolooyinka meelahaan kaba hadla ama dee uma jeedo fanigan un iyo kitaabkan ee markay dee ishaarada caynkan iyo waxyaalaha alfaada ah ay dhahaan laftigu kol hadii la yidhiba waa go-ayo markaa dee maxsuus maayo kolley waxay noqonaysaa ishaaradu wax macnawiya laakin dee qaaliban waa waxan qoran oo waa dhici kartaa wax maxsuusa inay noqoto waditani macnaha bal waa ishaara ilaa maa fi dihni ee uu dee urursaday uu inoo soo gudbinayo imaka manduumadan macnaheedii ah ciddatun tiro weeye waa wax adigu bal markaa tiro cadad weeye min aqsaami alxadiisi xadiiska qaybihiisii kamid ah waa tiro xadiiska qaybihiisii kamid ah horta xadiiska guud ahaan labay u kala saaraano alxadiiث cilmu lxadiiثi riwaayatan iyo cilmu lxadiiثi diraaya in cilmu xadiiثi diraayana waa cilmigan musطalaxana laba yidhaaho waa cilmigan mawduuciisu yahay ruuxan wax warinaya iyo waxa la warinayay macnaha iyadoo weliba jaanibka laga eegaya ay tahay xagga aqbalka la aqbalayo ama raawiga ha noqdo ama marwiya ama celinta la celinayo waa cilmu musطalax mawduuciisuna waa taa waa cilmigan laga baxsiayo lagaga hadlayo raawiga iyo axwaashiisa lagaga hadlayo xadiidka iyo axwaashiisan keenaysa ama qabuul ama qabuul la-aan taas baa cilmulxadiidi diraaya laydhaha dee cilmigo markaa faa'iidadiisa weyne ama maqsuudka laga leeyahayna waa in la garto wixii la aqbalayay iyo wixii aan la aqbalayn la kala sooco xadiidkii maqbuulkaa iyo xadiidkaan maqbuulka ahayn taas weeye waa dee faa'iidata ugu muhiimsan ama cilmu lxadiidi riwaayatan waa cilmigan lagu baxsiyaya rasuulki ilaahay hadalkiisii wuxuu yihi wuxuu sameeyey wixii uu sugay aqwaashii rasuulka iyo afcaashiisa iyo taqriiraadkiisa mawduuciisa iyo waxa laga hadlayo waa cilmigan kutubta axaadiisaynu aqrisanayna inooguba sugan kaasna cilmu xadiidi riwaayatan baa la yidhaah mid markaasna mawduuciisa ama wuxuu ka hadlayaa raawiga iyo axwaashiisa oo ruwaadii baa laga hadli koodii la aqbaliyay shuruuddii lagu aqbalayay kii la celinayay wixii celintiisa keenay axaadiistii baa laga hadlayaa bal kii dee isagu markaa ama la xujaysanayay ama lagu camal falayo la aqbalayo dee sifaatka uu leeyahay ka isagu la celinayo dee sifaatka sababteed looga celinayo o muraadka laga hadlaya waa musطalax ama diraaya waana kan ay kuba tacalluqsan tahay beriyo qaarkoodna marka cilmi xadiid la idlaaqay waxay odhan jireen kaasu kuba dhaca walow dee malaa waqtiga cilmigu badnaa ee aadna loogu cinaayonayay ahayd ee markan uu iska dee uu noqday shay dee uu shibha macduumba ah waxaa la arday insiraafku cilmi xadiid marka la yidhaha kan kale ayuu kuba dhacaya laakiin hadiyo goor kutubtii bay odhan jireen marka la idlaaqo kaasaa loo jeedaa oo uu kuba dhacaayo laakiin taasi waa biictibaari maa fi zamanihim taas ayuun bay ahayd bal imika ka laga hadlayaana waa kaa musalaxa haddaba wuxuu uhi waa ciddatun waa tiro ama cadad dee cadadkaasi marka la eego haddaan anwaacda eegno waa ka sodomeeyo ayuu inoo gaadhsiin doonaa min aqsaami alxadiidi xadiidka qaybihiisii kamid a horta qaybaha xadiidkana saddex un baabay u qaybiyaan oo de waa xadiida saxiixa iyo xadiid xasana iyo xadiida daciifa saddexaasay uqaybiyaan oo saddexaasu qaybihiisa guud ahaan noqdaa sheekhu laakiin markaa wuxuu gaba jeedaa waa qaybahaasaa sii kala baxbaxa noociyay yeeshaan oo daciifkii oo kale anwaac badan buu yeelanayaa barhkood aan kitaabka ku arki doono dee markay qismada caqligaa wadaana ay cadad badan sheegaan walow inta ka magacaabani ay markaa ay aada uga ibayartay intaas saxiixii waa la waa la qaybiyaa xasankii waa la qaybiyaa markaa waa anwaac hoos gelaysa saddexdan qaybood ee waaweyn tuu uga jeedaana taa weeye ama iyada qaybuhu waxa weeye waxa kama bataan